ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan waa labada bisha rajab sanadka ta hijiriyada qodobada maanta axada barnaamijkan idinkugu soo gudbin doona waxaa ka mid ah boqol maalin kadib halkee buu kusii socdaa dagaalka khaza etoobiya oo heegan gelisay ciidankeeda militariga ee doonaya qabsashada badda soomaaliya in ka badan soddon qof oo ku dhintay dhulgo' ka dhacay dalka colombiya iiraan oo gacanta ku dhigtay markab marayay xeebaha waddanka cumaan iyo swiden oo war ka soo saartay dagaal la sheegay inuu dalkeeda ku soo wajahan yahay qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan iyo yaasiin xasan oo ah falanqeeyo u dhuundalola arrimaha caalamka islaamka ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
مفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت
waa hagaag qodobadaas oo idil waad dhegaysan doontaan insha allah aynu ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka boqol maalin ayuu galay dagaalka ay yahuuddu ka wadaan jiida khaza kuna gumaadayaan dadka muslimiinta ah warbixin ku aadan qodobkan waxaa soo jeedinaya walaalkeen maxmed sheekh cali dagaalka yahuudda ka wadaan jiida khaza ayaa galay maalinkii boqolaad oo xiriir ah iyadoo boqol maalin kadib aanan muuqan wax guul militari ah oo ay xaqiijiyeen ciidamada noocyada kala duwan ee yahuudda taageerada ka helaya dowladaha reer galbeedka oo ay uga horeyso maraykanka hadafka u weyn ay ciidamada yahuudda usoo qaadeen duulaanka soconaya maalinkii boqolaad wuxuu ahaa in la burburiyo kooxaha wax iska caabinta ee ka jira jiida khaza lana soo furto maxaabiista sida buu horey u sheegay ra-iisul wasaaraha yahuudda sahyuuniga lagu magacaabo benyamin netanyahu horaantii duulaanka ciidamada yahuudda waxay ku bilaabeen soo galitaan xadidan oo ah gudaha jiida khaza kaas oo qaadatay labaatan maalmood oo xiriir ah ujeedada ciidamada yahuudda ayaana u muuqatay mid ay ku doonayeen inay ku tijaabiyaan awoodda wax iska caabinta uga imaan karta muqaawamada ka hor inta aanay si rasmi ah ugu dhawaaqin howlgalka khaza asaaliibta ay yahuuddu adeegsadeen welina ay adeegsanayaan inkastoo aanay sidii hore u xoog badnayn waa duqaymo hindhola-aan ah ee lagu beegsanayo dadka rayidka ah ujeedkooduna wuxuu ahaa inay argagax geliyaan dadka sidoo kalena ay ku guuleystaan inay dhulka la simaan godadka dhulka hoostiis ka samaysteen kooxaha wax iska caabinta muqaawamada ugu yaraan shan boqol saacadood ayay diyaaradaha yahuuddu sameeyeen duulimaadyo khaza ah kuwaasoo iskugu jira duqaymo iyo xogo sirdoon gantaalada ay ku rideen jiidda khaza ayaana dhan labaatan kun oo tan oo walxaa qarxa ah taas oo badankeeda dhulka la simeen ilihii nolosha ee jiidda khaza markii ciidamada yahuuddu ay bilaabeen soo gelitaanka rasmiga ee jiida khaza waxay kasoo galeen jihooyinka kalaa beyt xanuun oo u dhow jiida khaza baytlaahiyah oo u dhow waqooyiga galbeed waxayna doonayeen inay isku xidhaan mandiqado badan militarinka ilaa marinka isku xidha jiida khaza iyo deegaanada yahuudda xoogga ku haystaan marka loo yimaado mandiqada bartamaha jiida khaza waxay ciidamada yahuuddu kasoo gudbeen dhulbeereedka juxrudiig si ay usoo gaaraan laamiga weyn ee salaaxuddiin si waqooyiga khaza looga jaro deegaanada kale ee jiida khaza muqayimka albriij ee dhaca bartamaha jiida ghaza iyo magaalada khan yuunis ee dhacda koonfurta waxay ciidamada yahuudda kala kulmeen welina kala kulmayaan dagaalo culus oo lagu dhiig bixiyey taas oo muujinaysa habacsanaanta ciidamada yahuudda uuna diiday inay xaqiijiyaan wax un oo guul ah boqol maalmood kadib dagaalka yahuudda waxaa muuqata inay ku jabeen dagaalka sidoo kalena ku daaleen taas oo keentay inay iskaga baxaan badi deegaanada dhaca waqooyiga jiida ghaza haddana ay qorsheynayaan inay ka baxaan koonfurta saraakiisha militariga yahuudda waxay ku doodayaan inay bedeli doonaan qaabka dagaalka boqol maalin ay wadeen iyagoo tilmaamay in wixii xilligan ka dambeeyay ay xoogga saari doonaan fulinta howlgallo qorshaysan iyo duqeymo gaar ah oo ay ku beegsanayaan saraakiisha sare ee kooxaha muqaawamada warbaahinta yahuudda oo wareysanaysay siyaasiyiinta yahuudda ayaa tilmaamay inay marnaba suuragal ahayn in yahuudda ay guulo militari kasoo hoyso dagaalka ghaza sidoo kalena lasoo afjaro ay habboon tahay in la bilaabo wadahadallo dhab ah magaalada talaabiib ee xarunta maamulka yahuudda waxaa iyadana gilgilay banaanbaxyo waaweyn oo ay dhigayaan dadka yahuudda kuwaas oo markaan u muuqda kuwo ka daalay dagaalka si cadna waxay u dalbadeen dadka kasoo qaybgalay banaanbaxa in lasoo afjaro dagaalka ghaza maxaabiista ka maqanna lagu raadiyo wadahadal haddii aynu u imaano reer khaza inkastoo ay waayeen shuhado badan guryahoodana dhulka lala simay dhaawacyadoodana ay weli ayaalaan xarumaha caafimaadka aan gurmadka dhammaystiran lahayn haddana waxay ku jifaan guul taariikhi ah oo muujinaya in iimaanka muslimiinta uu yahay mid sugan oo aanan loodin karin qabweynida iyo kibirka waxay iyagoo go'doonsan boqol maalmood la sabartamayaan awoodo bashari ugu wax burburinta badan keliya ma ahan inay u dul yeesheen yahuudda ee waxay ka hortageen maraykanka tani waxay ka dhigan tahay in muslimiinta khaza ay jebiyeen yahuudda iyo maraykanka oo wada socda in boqol maalmood kadib aanu weli maraykanka iyo yahuudda soo afjarin dagaalka khaza iyagoona guul ku fadhiya ayaana diraysa fariin dhiiragelin ah oo ku socota guud ahaan muslimiinta caalamka oo xitaa cid weliba oo la dhiban dulmiga maraykanka iyo yahuudda fariintaas oo ah in inaanu maraykanka yahuudda u jirin awood ahaan sida ay warbaahinta u soorayso marka laga hadlayo waxaa la filan karo maalmaha soo socda waxay tahay in ciidamada yahuuddu ay ka dhammaadaan guud ahaan khaza iyagoo saldhiganaya deegaanada dhaaxintaabka khaza tani ayaana ka dhigan in muslimiin badan oo guryahooda kasoo barakacay ay dib uga laaban doonaan guryahooda taas oo u dhaanto nolosha qaxootinimada waa arrinka ay durba bilaabeen reer khaza kuwaas oo dib uga laabanaya magaalooyinka ay ka baxeen ciidamada yahuudda sida magaalada beyt xanuun oo ahayd magaalooyinkii ugu horreeyay ay soo galeen ciidamada yahuudda taas oo ay hadda dib ugu laabteen dadkii muslimiinta ahaa maadaama ay ka carareen ciidamada yahuudda muslimiinta caalamka ayaa dhinacooda hubanaya ceeb ah in boqol maalmood oo dadkooda la gumaadayo ay hindhaha ka daawanayaan welina aanay jirin tallaabo muuqato oo ay qaadeen iyadoo mid weliba kan fog iyo kan u dhow khaza ku andacoonayaan inay taladu gacantooda ku jirin waa cudurdaar inkastoo uu qayb ahaan jiro haddana reer khaza ayaa sheegaya inay ku qanceen ayna dareemeen in walaalahooda muslimiinta ah ay khudlaamiyeen
في جزري عرفت الله وبالأنهار تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag haddaba yaasiin xasan oo ah falanqeeyo u dhundalola arrimaha caalamka islaamka ayaa wuxuu isdultaag ku sameynayaa boqol maalmood kadib dagaalka khaza iyo waxa laga bartay waxaa maalintii boqolaad galay dagaalka ka socda magaalada khaza dagaalkaas oo bilowday toddobada oktoobar sanadkii lasoo dhaafay labada kun labaatan saddexda dagaalkaas oo bilowday kadib markii sirdoonka iska caabinta reer falastiin ay ka war heleen in uu ku soo wajahan yahay weerar culus oo kaga imaanaya dowladda gumaystaha yuhuudda iyo maraykanka iyo reer galbeedka sida la sheegay weerarka ay qaadeen kooxaha iska caabinta wuxuu ahaa daraba istibaaqiya oo ay rabeen inay kaga hortagaan weerarkaas culus ee ku soo wajahan kooxaha iska caabinta ah sidaa ognahay waxay ku guulaysteen toddobada oktoobar in ay cagta mariyaan xuduudbeenaadkii iyo derbiyadii waaweynaa ee lagu xiray kaamirooyinka iyo qalabka culus ee teknolojiyadda sidoo kaleetana lagu hareereeyey taangiyada culus iyo difaacyada iyo saldhigyada waaweyn sidaa ognahay waxay cagta mariyeen dhammaan difaacyadii gumaystaha yuhuudda waxay cagta mariyeen saldhigyadii waaweynaa gumaystaha yuhuudda ay ku lahaayeen hareeraha magaalada khaza arintaas waxay sababtay in caalamka uu arko in ciidanka gumaystaha ay yihiin ciidan daciif ah oo aada u liita brobagandada ah in ay yihiin jeshun laa yuqhar in ay tahay waxba kama jiraan marka waxaan isdul taagaynaa anagoo soo koobaynaa dhowr arrimood arrinta koowaad waxa weeye markii weerarkaas uu dhacay toddobada oktoobar kadib militari ahaan iyo amni ahaan maxaa dhacay weerarkaas kadib waxaa dhacay in ciidamada yuhuudda ah ay soo qaadaan weerar dhanka dhulka ah ay ku soo qaadaan magaalada khaza weerarkaas dhulka ah waxaa berber socday weerar cirka ah mid badda ah iyo dagaal caalami ah oo ay si wada jir ah ugu jiraan dhammaan dowladaha reer galbeedka ee ugu horeyso dowladda maraykanka waxaa ognahay in warbaahinta caalamku ay soo kashiftay ama ay sheegtay kadibna maraykanka u qirtay asagaba in magaalada khaza banaankeeda ciidamada maraykanka ay ku leeyihiin saldhig weyn oo ay ku sheegeen inay rabaan inay kala socdaan sawaariikhda ay soo gemayaan ama ay isticmaalaan kooxaha iska cabinta markii ciidamada yuhuudda ay soo galeen magaalada khaza qaybo ka mid ah waxay la kulmeen iskacaabin xooggan kooxaha iskacaabinta reer falastiin ayaa jilbaha u aastay gumaystaha yuhuudda militarigooda waxay mar kaleeto fashilmay oo dhulka galay wixii brobagando ahaa ee loo samayn jiray qalabka iyo gaadiidka militariga yuhuudda oo ugu horeeyo taangii markaaf la yidhaahdo oo ahaa runtii taangii la sheegay in uu ahaa mid casri ah qiimihiisana lagu sheegay lix milyan oo doolar inuu yahay kamina mid yahay taangiyada dunida ugu casrisan balse waxaa soo afjaray qori r b g ah oo ay samaysteen kooxaha iska cabinta ee ku nool magaalada khaza oo sidaa ognahay magaalada khaza waa magaalo hareereysan toban iyo toddoba sano oo xiriir ah dhulka iyo badda cirka intaba ka hareereysan saas ay tahay waxay awoodeen iska cabinta magaaladaas ku dhaqan ah ee maamusha in ay samaystaan qoryo r b g ah oo gubi kara oo burburin kara taangiyada ugu casrisan dunida taasoo mar kaleeto noqotay fajiciso iyo sadma soo wajahday gumaystaha yuhuudda iyo reer galbeedka waxaa ognahay in isbuucyadii lasoo dhaafay qaybo ka mid ah ciidamada yuhuudda gaar ahaan kuwa ugu xooga badan ee lagu magacaabo guutada gowlaan inay isaga firxadeen dhammaan magaalada khaza oo waxaa tiifiyada dunida ka daawanaynay ayagoo ka sheekeynaya musiibadii iyo halaagii ay kala kulmeen magaalada khaza arrintaas iyo fashilkaas soo wajahay gumaystaha yuhuudda caskari ahaan waxaa berber socday arrin labaad oo ah in gumaystuhu markii uu arkay inuusan awoodin inuu awood ku muquuniyo ama ku soo afjaro militariga iska cabinta kuna fashilmay inuu hortago ama muwaajaha toos ah mubaashir ah ula galo waxa uu bilaabay in si wuxuushnimo ah inuu u duqeeyo isbitaalada iskuullada jaamacadaha iyo goobaha ay ku badan yihiin shacabka sida suuqyada runtii waxaa ka dhashay duqeymahaas bahalnimada ah ee fulinimada ah in boqolkaas maalin uu dagaalkan socdo in ay ku shahiideen labaatan iyo lix kun dad ku dhow dadkaas shiiday siddeed kun iyo lix boqol oo ka mid ah waxay ahaayeen carruur yaryar aan qaangaarin arrinta labaad waan rabnay inaan aan toos ku ifinaa waxaa weeye xasuuqaas dhacay ee baaxadda leh iyo shacabka marasta ah ee intaas leeg ee la xasuuqay welina xasuuq uu ku socdo waxaa jira labo qolo oo garab taagan xasuuqaas qolo waa gaalada oo ilahi subxana watacaala gaalo waa uu noo sheegay waxa ay yihiin walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yurduukum can diinikum in istadaacuu walan tardaa canka alyahuud walnasaara xataa tattabica millatahum gaaladu maraykanka iyo reer galbeedka ugu horeeyaan waxay si buuxda u sheegeen in ay garab taagan yihiin yuhuudda xasuuqay wadaan ay ku raacsan yihiin qasnadaha hubkan ay u fureen taas beddelkeeda waxaan aragnay in dowladaha ka dhisan dowladda muslimka ah inay si buuxda u garab taagan yihiin gumaystaha yuhuudda oo waxaa ognahay weerarkan toddobada oktoobar la qaaday waxa uu caqabad ku noqday qorshihii iyo takhdiidkii maamulkii trump uu soo bilaabay ee loo magac daray safqatulqarni ama tadbiica wax loo yaqaan oo la rabay in dowladda gumeystaha yuhuudda ah laga dhigo maamul xalaal ah si toos ahna yacnii loo sameeyo calaaqaad mubaashar ah oo aan qarsooneen oo wixii ku jiray miiska hoostiisa bannaanka la keeno laakiin dagaalkan markii uu dhacay oo weerarkan la qaaday kadib yacnii waxaa shaki badan iyo calaamado su-aal fara badan la saaray sii jiritaanka heshiisyadaas iyo xataa sii jiritaanka maamulada ka jira dunida muslimka ah ee gumaystaha u dhistay qodobka muhiimka waxaa weeye in dunidu maanta ay aragtay in reer galbeedka xuquuqul insaankii uu sheegi jiray in ay tahay arrin been ah oo maaragtay maaragtay kidbi ah oo waxba aan ka jirin waxaa la arkay inay yihiin dad khalato maaragtay cadow ku ah bini aadamka oo dhan taas waa faa'iidada ugu weyn ee maanta dad badan oo qaybo badan oo ka mid ah muslimiin yihiin ay ka faa'iideen arrinta kale waxaa weeye waxaa ognahay in kooxda xuutiyiinta ah ee ka dagaalama yeman in ay ka hortageen ama diideen in duumaha iyo maraakiibta badeecadaha u wada maamulka gumaystaha yuhuudda inay maraan badda cas kadib markay baxrul axmarta ay xireen xuutiyiinta waxaa dhacay arrin fujiciso ah oo xataa warbaahinta yuhuudda ay caddeeyeen arrintaas waxaa weeye heshiis dhex maray maamulka gumaystaha yuhuudda iyo maamulada ka dhisan imaaraadka sacuudiga iyo urdun oo ah heshiiskaas wuxuu dhacay lix iyo tobankii desembar heshiiskaas waxaa yacni fuliyey shirkad maaragtay lagu magacaabo tragnet heshiiskaas waxaa weeye in maaragtay gumaystaha maaragtay yuhuudda ay awood u leeyihiin ama ay ama loo fasaxay inay adeegsadaan dhanka dhulka waxaa leeyahay badeecadaha yuhuudda waxay ka soo degaan dekedaha imaaraadka kadib waxay maraayaan dhulka hadda maamulaan qoyskan sacuudiga ah ee bilaadul xarameyn kadib waxay sii marayaan urdun halkaas waxay kasii gelayaan dhulka falastiin ay gumaystaha haystaan warbaahinta yuhuudda sida saxiifada macaariif alcibriya lagu magacaabo waxay sheegtay in maalintii saddex boqol iyo konton gaari oo xamuul ah oo badeecado wada inay galaan dhulka ay haystaan yuhuudda ee falastiin badeecadahaas oo ka yimaada sacuudiga imaaraadka iyo urdun arrintaas oo la sheegay inay tahay arrin tusinaysa in maamuladaas ay garab taagan yihiin yuhuudda aysan naxariis iyo walaaltinimo iyo dadnimo intaba u hayn xasuuqa lagu haayo carruurta yaryar ee reer falastiin dhanka kaleeto waxaa ognahay in dowladda masar ay xirtay wadaaddo arday iyo dad shacab ah oo soo banaanbaxay habe subaxii jimco ahaa kadib markii yuhuuddu ay duqeeyeen mid ka mid ah isbitaallada ugu waaweyn khaza oo waxaa leeyahay ilaa hadirtaan muddo laba bil ah waxaa xabsiyada ku jira dad boqolaal gaaraya oo ka dhiidhiyey gumaadka lagu haayo muslimiinta oo had waxaa leeyahay booliiska ka dhisan dunida muslimka ah waxay u diyaarsan yihiin sida masar iyo sacuudiga iyo imaaraadka in ay xirxiraan ay gumaadaan ay ka hortagaan dhammaan banaanbaxyada looga soo horjeedo maamulka gumaystaha yuhuudda dagaalkan magaalada khaza ka socda waxaa u baahan yahay in in badan la dul istaago la daraaseeyo sida la filaayana maalmaha soo socdo ama wakhti walba sida la sheegaya laga yaabo in dowladaha ay ka mid taha masar ay ka kacaan kacdoomo waaweyn ama afgembiyo taasoo laga yaabo ama la leeyahay waxay noqon doontaa dhammaadka ama bilowga dhammaadka maamulka gumaystaha ee xoogga ku haysta falastiin
وفي جزري عرفت الله الأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله
waa hagaag barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegeysaneysaan idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imaanaya markanna waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey caalamka waxaa soo jeedinaya walaalkeen yuusuf daahir dowladda xabashida itoobiya ayaa heegan gelisay ciidamadeeda militariga dowladda nasaarada xabashida itoobiya ayaa heegan buuxa gelisay ciidamadeeda militariga kadib markii bilowgii bishan uu muuse biixi magaalada adisababa ee caasimada dalkaasi ugu saxiixay inay yeelato qaybo ka mid ah xeebaha soomaaliya jenaraal alimasheed degfe oo ah la taliyaha ciidanka xabashida ayaa isagoo ku sugan mid ka mid ah dugsiyada tababarka ee dalkiisa sheegay inay saraakiil sare ay u soo dhammeeyeen diyaargalowgii ugu dambeeyey ee dagaalkaas oo uu sheegay inay uga gol leeyihiin ka hortaga waxa uu ugu yeeray cadowga itoobiya ee dibadda iyo gudaha jenaraalkan itoobiyaanka ah ayaa hadalkan ka sheegay xili khudbad uu ka jeedinayay munaasabad uu tababar ugu soo xirayay qaar ka mid ah saraakiisha taliska ciidanka difaaca itoobiya khudbadiisa ayuu sidoo kale ciidamadiisa ku faray inay ka feejignaadaan goobaha isku imaatanada gaar ahaan goobaha ay ku sugan yihiin buu yidhi cadowga fog ee itoobiya iyo shirqoole lagu diidan yahay buu yidhi horumarka dowladdiisa waa sida uu hadalka u dhigay hadalkan oo ka soo yeeray sarkaalkan itoobiyaanka ah ayaa ku soo beegmaya xilli dhowaan muuse bixi uu itoobiya u saxiixay inay qaadato qaybo ka mid ah khayraadka uu allaah ku manaystay ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta ah gaar ahaan labaatan kilomitir oo ka mid ah xeebaha dhaca waqooyi galbeed ee dalka soomaaliya dhinaca kale in ka badan soddon ruux ayaa ku dhimatay dhulgo' ku dhuftay dalka colombiya wararka ka imaanaya dalka colombiya ayaa sheegaya in dhuulgo xoogan uu ku dhuftay dalkaasi kaasi oo sababay dhimashada in ka badan soddon ruux iyo dhaawac tobanaan kale dhuulgo ku dhuftay dalka colombiya ayaa lasoo werinayaa inay ku dhinteen ilaa soddon iyo afar ruux halka ay ku dhaawacmeen tobanaan kale dhuulgo ayaa si gaar ah kaga dhacay waddo aad mashquul u ah oo ku taalla dalka colombiya taasi oo keentay in khasaare lixaad leh ay ka dhalato musiibadan dhulgo ayaa yimid ka gadaal markii roobab aad u daran ay ka da'een gobolka taashku ee dalka colombiya islamarkaana ku teedsan badweynta basifiga waxaan ku jirnaa fasaax isbuuca kaas oo noqday isbuuc murugo leh oo ay dadka gobolka oo dhammi dareemeen xanuunka dhibaatada ayuu yidhi guddoomiyaha gobolka u qaabilsan dowladda colombiya sawiro iyo muuqaalo lagu baahiyey baraha internetka ayaa muujinayay xilligii uu dhulgoo dhacayay waxaana la arkay bur weyn oo ku soo dumaysa gaadiid dhowr ah oo marayay waddada dalka colombiya ayaa waxaa marar badan sidan oo kale loogu soo tabiyey dhacdooyinka kuwan la mid ah kuwaas oo sababay khasaare naf iyo maalba leh geeska kale xukuumadda shiicadda ah ee iiraan ayaa la wareegtay markab shidaal oo lagu magacaabo esti nicolas markabkan shidaalka siday oo marayay jasiiradda marshaal ayaa waxaa gacanta ku dhigtay xukuumadda shiicadda ah ee iiraan sida ay sheegtay warbaahinta caalamka ciidamo hubaysan oo wejiyada soo duubtay ayaa lasoo werinayaa in ay fuliyeen weerarka lagu qaaday markabkan oo kaabiga ku hayay dekadda soohar ee dalka kumaan ilaa iyo haatan macda sababta loo weeraray markabka st nicolas xilligii la beegsanayay waxa uu marayay inta u dhaxaysa dekadda basra ee dalka ciraaq iyo halkii loogu talagalay inuu kusoo shiraacdo ahayd dalka turkiga jihaaska howlgallada amni ee xeebaha fadhigiisuna yahay u k ayaa sheegay in khamiistii aynu soo dhaafnay in ay heleen warar sheegaya in afar ilaa shan qof oo aan heebtooda la aqoonsan inay gacanta ku dhigeen markabka iyo dadkii saarnaa wararka waxa ay intaa ku darayaan inuu lumay khadka isgaarsiinta ee isku xirayay markabka iyo shirkadda uu shaqaynayey warbaahinta xukuumadda shiicadda ah ee iiraan oo soo xiginaysa saraakiisha ciidamada ayaa markabka ku tilmaamay mid laga leeyahay dalka maraykanka macda ilaa iyo haatan sheegashada iiraan ee ah in markabka laga leeyahay maraykanka balse warar kale oo soo baxay ayaa sheegaya in markabka ay ciidamada iiraan weerareen laga leeyahay dalka griiga arrintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo maraykanka iyo ingiriiska ay weerar ballaaran ku qaadeen maleeshiyaadka xuutiyiinta ee taabacsan xukuumadda shiicadda ah ee iiraan kuna sugan dalka yemen ugu dambeynna xukuumadda sweden ayaa war ka soo saartay dagaallo la sheegayay inuu dalkeeda kusoo wajahan yahay yulf kristarson oo ah ra-iisul wasaaraha dowladda sweden ayaa si rasmi ah ooga hadlay dagaal la sheegay inuu kusoo wajahan yahay dalkiisa kaas oo ay warbaahinta baahisay waxa uu ninkan sheegay in ulajeedada dagaalka aysan ahayn in dadka la cabsi geliyo isagoo aan dafirin in xukuumadda oo ka mid ah dowladda reer galbeedka ee dagaalka adag kula jiraan aysan wajahayn dagaal isagoo la hadlayay warbaahinta ayuu xusay in dalka swiden uu wajahayo xaalad dagaal oo halis badan taas oo qasadka laga leeyahay ay tahay in lagu abuuro qalqal amni oo gudaha ah isagoona dhammaan dadka u dhashay dalkaasi ugu baaqay inay u diyaargaloobaan la falgalka xaalad weliba oo soo kororta waa in qof weliba uu gacanta ku qabsadaa qoriga tan labaadna uu ku wato noolal maalmeedkiisa caadiga ah ayuu yidhi ra-iisul wasaaraha swiden mar uu warbaahinta la hadlayey warka ka soo baxay ra-iisul wasaaraha swiden ayaa ku soo beegmaya iyadoo dhowaan wasaaradda difaaca ee dalkaasi ay shaaca ka qaaday in waddanka uu wajahayo xaalad dagaal madaxa qaybta ciidanka difaaca dalka swiden ayaa warkaasi u sheegay warbaahinta isagoo aan xilligaasi xusin cidda dagaalka ku soo qaadaysa dalkooda ama qalqal gelinaysa amniga dalkaas ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق guud ahaan intaas ayaan ku soo afmaraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala uma walaalaha barnaamijka nagala qaybgalayo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaan illaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تعلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله